إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii boqol toban iyo toddobo oo nooga bilaabanaya aayadda konton iyo shanaad ee min suurati alaxsaab qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa junaaxa wax dembi ah calayhinna calaa nisaa'i nebiy nabiga dumarkiisa dushooda ma ahaanin fii aabbaa'ihinna fii ru'yati aabbaa'ihinna aabbayaalkood inay arkaan wax dembiyo korkooda kuma ahaanin walaa abnaa'ihinna wiilashoodu inay arkaanna dembi dushooda kuma ahan walaa ikhwaanihinna walaalahood inay arkaanna wax dembiya dushooda kuma ahan walaa abnaa'i ikhwaanihinna wiilasha walaalahooda wiilashay dhaleen inay arkaanna dembi dushooda ma ahan walaa abnaa'i akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen wiilashaasu inay arkaanna wax dembiya dushooda kuma ahan walaa nisaa'ihinna dumarkooda muslimaadka ah aragtiday arkayaanna wax dembiya dushooda kuma ahaan walaa maa walaa ru'yatu maa shay aragtidiisna dembi ma ahanin malakad ay milkiday aymaanuhunna midigyaalkooda wattaqiina allaaha allaah ka baqa ina allaaha alle kaana alle wuxuu ahaaday calaa kulli shayin wax walbaba shahiidan mid arkaya allah subxaanahu wa tacaalaa aayaddii aan soo marnay aayatulxijaab ayuu wuxuu ku amray inay waxa weeyaan dadka waxweydiinaya dumarka nabiga sala allahu calayhi wasalam ay ka weydiiyaan min waraa'i alxijaab oo aysan toos wejiga ugu fiiqin gabdhaha kale ee mu'minaadkaanna dariiqadaas weeye dariiqada ay ma'muuriinta ku yihiin oo la amray allah subxaana wa tacaala marka aayaddan wuxuu noogu sheegayaa dad aysan gabdhuhu ka xijaabanayn ayuu aayaddan noogu sheegin qaar uun dadkaas ka mid ah aayaddu ma wada koobin dadka aysan gabadhu ka xijaabanayn ilaah wuxuu idhi subxaana laa junaaxa wax dembiya calayhinna dumarkii dushooda ma ahaanin fii aabbaa'ihinna fii ru'yati aabbaa'ihinna aabbayaalkood inay arkaan wax dembiya dushooda kuma ahaanin aabbayaalkood waa arki karaan oo ka xijaaba mayaan gabadha aabbaheed aabbahaas aabbihiis oo wawayaalkii ka xijaaba maydo gabadha oo xijaab la-aan ayuu u soo geli karaa taas marka xijaab la-aanta aysan ka xijaabanayn ku dembaabi maayaan walaa abnaa'ihinna wiilashoodana waxa weeyaan wax dembiya dushooda kuma ahaanin oo sidaasoo kale ka xijaaba maydo gabadhu wiilkii ay dhashay ma ka xijaabanayso xijaab la-aan uu soo gelaa walaa ikhwaanihinna walaalahood aragtidoodana dembi dushooda kuma ahaanin oo waxa weye wiilasha la dhashay ee ku aabbiyo hooyaa ama ku aabbaha ah ama ku hooyo ah saddexda nuucba walaalay soo gelayaan ku dembaabi mayaan ka xijaabasho la-aanta ay ka xijaaba diideen mana ka xijaabanayaan walaa abnaa'i ikhwaanihinna wiilasha walaalahooda wiilasha ay dhaleen oo ay eeddada u tahay gabadha ka xijaaba mayso walaa abnaa'i akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashoodana ka xijaaba mayaan oo gabdhaha walaalahooda wiilasha ay dhaleen oo ay habaryaraha u yihiin dumarku ka xijaaba mayaan walaashii ku aabbiyo hoyaha wiilashay dhashay walaashii ku aabbaha ahayd midkay dhashay iyo tii ku hooyada tay dhashayba walaa nisaa'ihinna dumarkoodana ka xijaaba mayaan dumarkooda waxaa loola jeedaa gabdhaha mu'minaadka ah gabdhaha mu'minaadkaa gabdhaha kaleo mu'minaadkaa ka xijaaba mayaan sharci maahan inay ka xijaabtaan laakiin gabadha mu'minadda ah ma bannaana iyadoo cawradeedu muuqato inay u soo gasho gabadh kaafirad ah gabdhaha kaafiraadka ah ee yahuudiyiinta ah ee waxa weye nasaarada ah ee qayrkood ah waa xaaraan inay gabadha xijaablaan usoo gasho waa inay sida ragga ajnabiga uga xijaabataa gabdhaha kaafiraadka ah walaa maa shayna waxa weeyaan dembi dushooda kuma ahanin malakad ay milkiday aymaanuhuna midigyaalkooda addoommada ay leeyihiinna gabdhaha ka xijaaba mayaan gabadhu hadday addoommo leedahay ama addoomadaasu rag ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen suuqay tagtay toban wiilay soo gadato addoommo ah ayadaa iskale maxaarimteeday ka mid yihiin ka xijaaba mayso ilaa waa xoole iyadu leedahay waa xoole ay leedahay markay rabtay gadane qofkay rabay ku sadaqaysane day dhimato iyadaa laga dhaxlaa waa xoolaheedii maxram u yahay marka xataa markay safayda waa wadane isagaa maxram u noqona maxram kale umaba baahna maxaarimteeduu ka mid yahay addoonkeeda ma ka xijaabanaydo waana sida xaafidkuna halkan ku caddeeyey aayaddana daahirkeeda ah a'immada kaleo alcilmiguna ay caddeeyeen sida maxamed ibnu cali alkarji iyo qayrkoodba marka aayaddan dadka gabadhaysan ka xijaabayn ma wada caddayn qaari unbay sheegtay oo suuratu nuur waxa noogu imaan doonaa dad kale oo aysan gabadhu ka xijaabanayn oo aayaddaas suuratu nuur ay ku dari doonto oo waxaa ka mid ah gabadha ninkeeda waxa weeye wiilasha uu dhalay ee islaan kale u dhashay ka xijaabame ka xijaaba maydo aayadda suuratu nuur ay noogu imaan doontaa wakadaalika gabadhan zawjkeeda zawjkaas aabbihiis ka xijaabame gabadha ninka qaba aabbihiis ka xijaabame ayadana suuratu nuur ayay noogu imaan doontaa markaa dadkaasoo dhan ka xijaaba maydo abti iyo adeer laguma sheegin suuratu nuurna laguma sheegin suuraddan suuratulaxsaabna laguma sheegin alcilmigu markaa waxaa isku khilaafeen ma ka xijaabeen mase ka xijaabameen qowlka xoogga badan waa inay ka xijaabanayn waa inaysan ka xijaabanayn saasay culimmadu yidhaahdeen laakiin labada aayadoodba laguma sheegin ahlucilmiga gabalaa yidhi hagoogteeda dhigi maydo marka abti joogo iyo marka waxa weyan adeer joogo oo maxaa dhacay ilaa maxaarimtii ka mid yihiin maxaa dhacay waxay yidhaahdeen sababta loo diida cikrimo iyo shacbi iyo aimo badan ay yidhaahdeen waxa weeyaan waxaa la ogsoon yahay abti wiilkiisu gabadha waa guursan kara adeerna wiilku dhala gabadha guursan kara marka abti iyo adeer wiilashooday gabadha u tilmaamayaan sidays marka iyaguna waa inaysan arag marka si aysan ugu tilmaamin wiilashooda marka sidaasaa loo diidaa sidaasay yidhaahdeen laakiin adugu qowlka ahlucilmigu u badan yihiin waxay tahay inaysan ka xijaabanayn wey inaysan ka xijaabanayn wey wataqiina allaaha allaah ka baqa in allaaha alle kaana wuxuu ahaaday shahiidan midkii arkaa calaa kulli shayin wax walbaba in allaaha alle iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluuna way sallinayaan cala nebiyi nabiga dushiisay ku sallinayaan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow salluu idinna ku salliya calayhi nabiga dushiisa wa sallimuu salaama tasliiman salaamitaan aayaddan allah subxaana wa tacaalaa wuxuu noogu sheegay qiimaha uu nabi maxamed ilaahi agtiisa ka leeyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay asaga allah iyo malaa'igtiisuba inay nabiga ku salliyaan sala allahu calayh wasalam markuu taas noo sheegay waa caalamkii sare allah ayaa ku sallina malaa'igtiya ku salline haddana caalamkii hoose amar la siiyey caalamkii dhulka joogay oo jinni leh oo insi leh intooda mu'miniintaa amara la siiyey oo inay ku salliyaan ah oo markaas ay nabiga dushiisa ku kulanto salaanti salligii allah iyo waxa weyn tii malaa'igta iyo mu'miniinta dhulka joogo caalamka sare iyo caalamka hoose dhammaan inay ammaantoodu ku wada kulmaan nabiga taas ayaa aayaddaanu caddaynay salliga allaah uu ku salliyo axad makhluuqiisa ka mid a sida salliga uu ku sallinaa allah nabiga sala allahu calayh wasalam iyo kii horan soo marnay oo allaah uu ku sallinayo mu'miniinta salligaas macnihiisu wuxuu yahay abulcaaliya wuxuu yidhi salaatullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salliga allaah macnihiisu waxa weeye inuu alla ammaanaayo nabiga malaa'igta agtooda haddii laydhaha mu'miniintu ku sallinaana waa sidaas oo kale oo allah ku sallinaaya macnaheedu waxay tahay allaah wuu ammaanaya qofka uu ku sallinaa wuxuu ku ammaanayaa cinda almalaa'ika macnaheedu waa saas cinda almalaa'ika uu ku ammaanaa malaa'igta ku sallinaydana waxa weeyuu yidhi waa u ducaynaysaa oo ilaahay u weydiinaydaa inuu ku salliyo allay u weydiinaydaa inuu ku salliyo waa u ducaynaydaa macnaheeda waa sidaas cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu yidhi yusalluuna macnaheeda waxay tani yubarikuna barakay ugu ducaynayaan waana ku macno imaamu bukhaari a saxiixiisa ku wariyey marka hadalkaas waxa weyn abulcaaliya marka waa taas waxay noo caddaynaydaa salliga allah macnihiisu wuxuu yahay malaa'igta salligeeda macnaheedu wuxuu yahay dadka mu'miniintaa salligoodana macnaheedu waxa weeye allay u weydiinayaan nabiga inuu ku salliyo alle ayay u weydiinayaan inuu nabiga ku saliyo ayay alle u weydiinayaan waa duca marka ayagana waa dariiqada waa dariiqada malaa'igta oo kale ahlcilmi kala badanna waxay maraan salliga macnaheedu waxa weya waa naxariis oo naxariis haddii la yidhaahdo allaha sala allahu calayhi nabiga allaha ku saliya macnaheeda allaha u naxariista weeye maada allah waa u naxariistay marka waa naxariis ka dheeraada tii hore u naxariistay taasna waxa weeyaan jumhuuru ahlicilmi ayaa mareen inin raxmad tahay laakiin labada qowl waxaa xoog badan marka la fiiriyo salliga in lagu fasiro ammaan waxaana ku tusaya waa la ysku cadfay qur-aanka ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaaika hum lmuhtaduun suurat lbaqara alla waa isku cadfay salligii iyo waxa wey raxmaddii cadafkuna wuxuu faa'iideeyaa taqaayur taqaayur macnaheedu waa kala duunaan waa inay macduufka iyo macduuf caleyhu kala duwan yihiin welidaas saas daraaddeed haddaadan kala duwin maxaad leedahay aayaddaas markaad macnaynaydo ulaa'ika kuwaas calayhim korkooda waxaa ahaaday salawaatun haddaad tiraa naxariisyaal iyo waraxmatun naxariis baad leedahay naxariisyaala dushooda ahaatay iyo naxariis macnahaas marka macno oo waxa weya la fahmi karo ma aha laakiin macnaha daahirka waxay ka inay kala duwan yihiin oo salligana aad ammaan ku fasirto waxa weeyaan raxmaddana raxmad ulaa'ika kuwaas calayhim korkooda waxaa ahaaday salawaatun ammaanyaal iyo waraxmatu naxariis oo macno caday noqoy marka marka sida aayaddaas ku cad waxa weeyaan waa in loola jeedo salliga ammaan in loola jeedo macnahaas weeye in lagu fasiro ina allaha alle iyo wa malaa'ikatahu malaa'igtiisa yusalluuna waxay ku sallinayaan cala nabiyi nabigay ku sallinayaan alla waa ammaana malaa'igtuna waa u ducaynayaan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow salluu idinkuna ku salliya calayhi nabiga dushiisa wa sallimuu salaama tasliiman salaamatan salaama salaamtana waxa weeyaan waxaa ka mid ah midda ataxiyaadka marka waxa weya lagu jiro lagu salaamo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wa barakaatu taasaa ka mid a waxaa ka mid ah salligaba markaad ku sallinaydo inaad salaam ku darto inaad ku darto welidaa sidaas daraaddeeda waa kii yidhi imaamu nawowi raximahullah sida wanaagsan waa inaadan xataa kala reebin oo markaad sallinaydo sala allahu calayhi kaliya hadhihin ilaanla salli iyo wuxuu ku amray iyo salaam ee waxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo sala allahu calayhi wasalama oo salaamtii inaad ku darto sala allah markaas tidhahdo wasallamana ku dar way salaamtii marka salligii salaamta waa in asdabar dhigto xaafidku wuxuu idhi hadalkaasi nawowi uu leeyahayna aayaddaana laga qaatay maxaa yidhi aayadda laba shayana la amray waa salli iyo salaam waa inaadan labadii kala reebin marka labadii waa inaadan kala reebinoo nabigaa la sheegay calayhi salaam ha iska dhihin oo salaamtii keliya ha ku gaabsan ama waxaad sala allahu calayh wasalam keliyana ha dhihin oo salligii keliya ha ku gaabsan laakiin labadooda isdabadhiga waxaad tidhahdaa sala allahu calayhi wasalama labadooda isku dar ilaa labadoodii lagaa dalbay labadoodii ayaa lagaa dalbay aayaddu markay soo degtay saxaabadu nabiga waa weydiiyeen sida kacab ibni cujra radia allahu tacaala canhu uu yidhi saxaabadu nabiga waa weydiiyeen waxayna ku yidhaahdeen rasuulka ilaahiya waa garannay sidaan kuu salaami lahayn oo ataxiyaadkan ku garannay assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmatullaahi waa annagaas garannay ee sidee kuugu sallinnaa markaasaa nabigu baray sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi quuluu waxaad tidhaahdaan allahuma salli calaa muxammadin wa calaa aali muxammed kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid wabaarik calaa muxammadin wa calaa aali muxammed kamaa baarakta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid siiqadaas iyo siiqooyinka lamidka oo riwaayadaha kala duwan ku soo arooreen taasaa nabigu baray sala allahu calayh wasalam qofka markaa taas markuu kula saliyo nabiga waa xaqiiqo inuu nabiga ku saliyey amarkii allana uu fuliyey waa xaqiiqo sababtoo ah allah amray amarkiina nabiga u fasiro u caddeeyey marka salligaasu inuu salli sharciya yaho cad wax shubhaa male laakiin waa inaad ogaato salligaas meesha uu gaar ahaan lagaaga doona waa salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda markay tahay sababtoo ah xadiidka abu daawuud tirmidi waxaan rabaa abu daawuud nasaa-i axmed ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim iyo qeyrkood ay wariyeen min xadiidi abi mascuud albadri waxay ku jiray hadalka saxaabada su-aasha ay weydiiyeen fa kayfa nusallii calayka idaa naxnu sallaynaa fii salaatina seen kuugu sallinaa marka aan salaada dhexdeeda ku jirno salaada dhexdeeda markaan ku jirno marka salaada dhexdeeda ayuu caynoobayaa salligaas hadda aan sheegna oo ibraahimiyada la yidhaahdo marka salaada dhexdeeda lagu jiro wey markaa salaada dhexdeeda lagu jiro weliba meesha ay makaankeeduna waa ataxiyaadka marka qofku dhammeeyo taasna waxaa caddaynaya xadiiska fudaalat ibni cubayd radia allaahu tacaala canh oo nabiga wuxuu arkay nin ducaysana salaada dhexdeeda oon alla ammaanay nabigana ku sallin markaasaa nabigu yidhi cajila haada kan waa degdegay kadibna nabiga sal allahu calayh wasalam waa u yeedhay ninkii ama qof kale ku yidhi idaa sallaa axadukum qof idin ka mida markuu tukanaa falyabda bitaxmiid illaah alla ammaantiisa ha bilaabo ataxiyaadkuba waa alla ammaantiisa caza wajal wa sanaa'i calayhi allaha ammaano uma liyusalli kadibna ha ku salliyo calaa nabiyi nabiga dushiisa sala allahu calayh wasalam kadibna waana amar amarkuna wujuubu keena uma liyadcu ha ducaysto bacdu intaas ka gadaal bimaa shaa wuxuu raba kadib ha ku ducaysto sidaasuu nabigu yidhi sal allahu cala waslm xadiiska musnadka iyo abu daawuud iyo waxa weyn qaybkiisba ku sugan iyo tirmidi iyo nasaa-iyo marka salliga makaankiisa oo salligan aan akhrino ibraahimiyada makaanka la yskaga doonaa waa makaankaas oo waxa weeyaan ataxiyaadka weliba ataxiyaadka dambe sida imaamu shaafici uu ku tegey waa inuu rugni min arkaani salaa uu ka mid yahay salligu qofka aan ku sallina aan salaadiisa ansaxayn imaam shaafici masaladaas sidaas markuu yidhi qaar muta'akhiriinta maalikiyada ka mid ah ee aad u tashniiciyey oo aad waxay idhahdeen ijmaac iyuu khilaafayo wax qaba lama arko salliya waajiba markii salaada la tukana waxa weeye marka ijmaac iyuu qaririyo qaara ijmaacaaday soo inay soo raraan isku dayeeno daxaawi iyo waxa weeyaan ninka la yidhaahdo sidaas oo kaleeto waxay ka soo abu jacfar adabari iyo ragay ka soo rareen alqaadi ciyaad aadna wuu ugu tashniiciyo waa ugu xumeeyey imaamu shaaficiy wuxuu yidhi arrintaas aad ugu qaldayey inuu yidhaahdo salliga waajib ah ataxiyaadka dambe ka gadaal laakiin mas'aladaas xaafidkuna si fiican oo halkan waxa weeyaan uga jawaabay laakiin kutba gooniyana waaba laga alifayba taba gooniya ayaaba laga alifay maxamed ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu khaydar waxa weeyaan qudbuddiin oo ardagii xaafid ibnu xajar ahaa waxa weyan kitaab dhan ayuuba ka alifayba oo uu ku ridinaya alqaadi ciyaad uguna gargaaraya imaamu shaafici waana kitaab matbuuca isagoo muxaqaqa oo doctor axmed imaam uu taxqiijiyey oo matbuuca waana ardagii xaafid ibnu xajar ardagii xaafid ibnu xajar marka aad ayuu ugu gargaaray zahru riyaad aa la yidhaahdaa kitaabkaasu marka aad ugu caddeeyey in masalada wejkeeda raajixa uu yahay inay waajib tahay bal uu rugni yahay salliga nabiga sala allahu alay slm wax ijmaac ah oo ka horreeyeyna shaafici aysan jirin oo uu khilaafay bal imaam axmed laftarkiisu aakhiru xayaatihi madhabkaasu ku tegey oo ah inuu waajib yahay ataxiyaadka marka la joogo salliga nabiga sala allahu calayh wasalam sidaas ayuu ku tegey aakhiru xayaatihi aimo badan oo kalena waa ku tagan isxaaq ibnu rahawey uu ka mid yahay iyo qayrkoodba marka salaada marka lagu jiro waa mararka waxa weeyaan ugu horeeya ee uu waajibka yahay ayay ka mid tahay salliga nabigana fadaa'il hadda aad u badan ayaa ku soo arooray oo waxaa ka mid a nabiga sala allahu calayhi wasalam malakul-jibriil inuu ku yidhi man sallaa calayka min ummatika waaxida hal mar qofkii kugu salliya ummadaada ka mid ah sala allahu calayhi cashara salawaat toban goora ilaahay ku salliya toban derajana ilahay waa dallacsiiya marka waxaa ka mid a xadiidka sidaas oo kaleeto imaamu tirmidi sunankiisa uu ku wariyey min xadiidi cabdilaahi bni mascuud inuu nabigu yidhi owla annaasi bi yowma alqiyaama qofka iigu dhow maalinta qiyaamaha waxa weyn akaruhum calaya salaatan waa dadka iigu salliga badan oo aad iigu salliya marka axaadiid aad u fara badanaa salliga nabiga ku soo aroortay waxaa soo arooray qofka salliga nabiga badiya ee xataa ducada iska daaya in murugada adduun iyo midda aakhiraba laga kaafinayo marka salligu waa wax weyn weeye qofka qayr badanaana ilaahay waafajiya inuu salliga nabiga badiyo sala allahu calayh wasalam salliga nabiga sala allahu calayh wasalam hal mar inuu waajib ku yahay qofka waa ijmaac alqaadi ciyaad iyo qayrkoodba waa soo naqliyeen ijmaacaas xaafidkuna halkan tafsiirku ku sheegay kadib meelo kale ma jirtaa qaar ay yidhahdeen maya hal mara un cimrigiisa waajib qofka ku ah inta kalena waa sunno laakiin qowlkaas xaafid alxaafid ibnu kaiir wuxuu ku tilmaamay qof hariib inuu yahay macnaha daciif inuu yahay maxaa yeele salliga nabiga sala allahu calayh wasalam meelo badanuu ku soo arooray awqaad kala duwanuu ku soo arooray qaar waa waajib qaarna waa sunno waxaa ka mid a meelaha uu ku soo arooray waajibkana ay tahay sida bacdu ahlicilmi ay ku tageen waxa weeyaan mar kastoo magaca nabi maxamed aad maqasho sala allahu caleyh wasalam waa inaad ku sallido mar kastood maqasho maxaa yeele nabiga waxaa ka sugan sala allahu calay wasalam inuu yidhi raqima anfu rajulin waxaa sankiisu caroobay macnaha waxaa dulloobay rajulun dukirtu cindahu falam yusalli calay qof agtiisa laygu sheegay oo aan igu sallin dulli qofkaasuu ku dhacay dulli qofkaas ayuu ku dhacay marka taas waxaa ahlucilmiga gobol ka qaateen inay waajib tahay mar kasta oo nabiga la sheego sala allahu calay wasalam inaad ku sallido qaarna waxay dhahdaan maya majliskii la fadhiyo oo nabiga lagu sheegayay ilaa haddii dil la aqraa nabiga waa la sheegay sala allahu calay wasalam haddii xadiis la aqraa waa soo gala haddii tafsiir la aqraa waa soo gala badanaaba diin haddii la aqraa waa soo gala marka majliska hal mara waa inaad ku sallido haddaan mar ku sallido inta kale waajibkii waa kaa dhaca iyagoo u daliishaday xadiidka abu hurayra ee tirmidi uu wariyey ee uu yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalama maa jalasa qowmun majlisan lam yadkuru llaha fiihi walam yusalluu calaa nabiyihim ilaa kaana calayhim tira ma jiro meel dad fadhiista oon alla ku xusin nabigana ku sallin ilaa shanlaytu ku noqdaa maalinta qiyaamaha way ka shanlaayeen fadhigaas aan ilaahayna lagu xusin nabigana lagula sallin marka qayr ma leh fadhi meel la fadhiistay oon ilaah lagu xusin nabigana lagula sallin sala allahu caleyh wasalam meelo badanoo kale marka soo arooray waxaa ka mid a bacda nidaa adinku markuu dhammaado in qofku markuu adinka ajiibo ka gadaal uu ku salliyo nabiga sala allahu caleyh wasalam qofka nuucaasana shafaacada nabiga dadka u waajibtuu ka mid yahay waxaa ka mid aas qofku masjidka markuu gala inuu nabiga ku salliyo markuu ka soo baxa inuu nabiga ku salliyo sala allahu caleyh wasalam waxaa ka mid ah salaada janaasada marka tukada nabiga ku sallido janaasada waa shay iska fudud xaafidkuna halkaanuuba ku qulaysayey salaatuljanaaso o dhan dad badan marka meyd la soo dhigo iska yaacaan waxay waxay moodaan cilmi weyn oo muddo dheer cilmi weyn waaye laakiin cilmi u baahan muddo dheer inay bartaan waana cilmi muddo gaaban ku baran karaan halkaanuba laba sadar bis ku qorayba xaafidka salaatuljanaaso o dhan sida loo tukado waxa weyn allahu akbar aad leedahay waxaad akrinay faatixada allahu akbar aad leedahay nabigaad ku sallinay sala allahu caleyh wasalam soo laba allahu akbar iyo laba kaleeta maaha allahu akbar aad leedahay meydkaad u ducayne dadan wax kale oqon allahuma qfir lahu yaad leedahay bis allahuma qfir lahu ilaahu u dembi dhaaf waa duco weyn intaas hadaad tirahdo allahu akbar aad leedahay haddana meydkaad u ducayne duca dheer marka takbiirta afraad ka gadaal kadibna assalaamu calaykum waraxmatullahi dhinaca midigta aad u leedahay soo ma jeedid marka laakiin ducada dambe badanaa dadka meydka ku tukadaa ma duceeyeen midda marka allah akbar yara asalaam calaykum xujiyaan mana ahan sunnee sunna waxaa duco kale in la duceeyo duco labaad ee kadib asalaam calaykum la yidhahdo waana intaas marka salliga nabiga halkaasna waa uu ku jiraa ciidda laftirkeeda waa ku jiraa oo xadiisu aathaaro saxaabadu ku soo arooriyey qunuudka waxa weeyaan marka ducada oo witirka la ducaysto ayadana saxaabada ayay ka sugan tahay oo waa ku jira salliga nabiga sala allahu caleyh wasalam maalinta jimcada iyo habeenka jumcada aad in loo badiyo salliga nabiga sala allahu caleyh wasalam shaaficiyadu waxay ku daraan khadiibka markuu khudbayna hadduusan salli nabi ku darin waa kama jiraanba wey khudbadiisu waa sidaasayba rugni uga dhiganba iyagu calaa kulli xaal salliga nabiga waa inuu qofku badiyo meelaha gaarka oo uu ku soo aroorayna waa in si gaara loo ilaaliyo waa in si gaar ah meelahaasna loo ilaaliyo oo uu qofku ugu dadaalo mas'alukana xaafid ibnu kaiir waxay tahay qof aan ahayn nabi ma lagu salli karaa calaa sabiili tabciya hadday tahay waa ijmaac inay bannaan tahay oo nabiganta ku sallida inaad raacsido allahuma salli calaa muxamadin markaad tidhaahdo wa calaa aalihi wa asxaabihi wa aswaajihi wa duriyatihi inaad ku darto dadkaas ugu dara inay bannaan tahay waa ijmaac yidhahdo ku dariddaas laakiin adoo nabiba ku sallin ayaga inaad ka bilowdoo tidhahdo salla allaahu calaa fulaan hebel allah ku salliyo ma bannaanta culimmada gabal ay yidhahdeen waa bannaan tahay waxayna u daliishadeen sawtii allaba ku salliyey waa naga aayad qur-aan soo marnay huwa aladii yusallii calaykum wa malaa'ikatu allah idinku sallinaa malaa'igtana waa idinku salline ilaahay baaba ku salliya mu'miniinta malaa'igtuna waa ku sallidaa waxaad dhihi kartaa sala allahu calayhi inta hebel sheegto ama ha noolaado ama ha dhinto waxa weeyaan mideeda kaleeto ilaahay inta suuratulbaqara dad soo tilmaamay sifaad wanaagsan uu la yidhi ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim wa raxma dadkaas ammaanyaal ayaa rabbi xaggiisa uga ahda iyo naxariis sidaasoo kale nabiga ilah wuxuu ku yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim bihaa wa salli calayhim u ducee ina salaataka sakanun lahum cabdullahi bni abi awfa wuxuu rasuulka haddii dad sekada u keenaan wuxuu dhihi jiray allaahuma salli calayhim aabbahayaa u keenay yidhi markaasuu nabigu yidhi allaahuma salli calaa aali abi awfa abi awfa iyo qaraabadiisaba allah ku salliyo waana xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen jaabir islaamtiisii nabiga u timid markaasay tiri igu salli aniga zawjkayga aniga iyo ninkayga inaad nagu salli baa lagaa rabaa markaasaa nabigu yidhi sol markaasaa nabigu yidhi sal allahu alay wasalam sala allahu calayka wa calaa zawjika nabigu waa ku salliy ayaday ninkeedii yidhi sala allahu calayka wa calaa zawjika saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam marka in qof lagu salli karo sidaasay tuseen laakiin jamaahiiru ahlicilmi waa dhibsadeen xoogaa karaahiyo wey yidhahdeen qaar waaba xaaraana yihahdeen qaarna waa karaahiye yidhahdeen waxay karaahiye u yidhaahdeenna waxay cillo uga dhigeen daliil sooma aroorin sida tan daliil loogu soo arooriyey ee waxay cillay keeneen oo waxay yidhahdeen waa shicaar ahlulbidac ahlulbidacana inaan isku ekaysiino waana laga reebo waxaa la rabaa ahlulbidaca in laga fogaado oon la isku ekaysiin ahlulbidaca shiicada iyo balaayadaasa waxa weeyaan ku salliya waxaan nabiyaalka ahayn waxaan nabiyaalka ahayn ayagaa ku salliya idan waa in laga fogaado oon shicaar laga dhigin masale kaleo muhiima ayuu xaafidku keenay mas'aladaasu waxay tahay waxa weeyaan in qof gooniya qof gooniya sida cali ibn abi aalib oo kale markii la sheegay in la yhahdo calayhi salaam ama la yhahdo karama allahu wajha waxa weeyaan macnahaan macnuhu waa sax oo hadda in cali la yhahdo wejigiisa allaha karaameeyo ama la yhahdo nabadgelya dushiisa allah yeelo macnahaan wax dhibi mee laakiin waa shicaar oo waxa weeyaan shiico waa laga fiicanya marka ahlucilmiga gobola alfaadaas adeegsada waa laga fiicanya sababtoo ah macnahaas isaga loogu sallinaayo amase lagu salaamayo ama karam allah wajha lagu leeyahay saxaabada kale waa kula siman yihiin bal waxaa uga sii owlaysan ashaykhaan labada sheekh uga xaqnimo badan oo labadoodu way ka fadli badan yihin labada sheekh waxa wayaan abubakar iyo cumar iyo cumaan weliba marka markii la sheego cumar inaad tidhahdo radia allaahu canhu abubakar markii la sheega inaad tidhahdo radia allaahu canhu marka la sheego calina aad tidhahdo calayhi salaam karama allahu wajha arrintaas waa laga fiican yahay arrintaas ma fiicna marka waxaa fiican waa xaaraam lama dhihi karo macnihi waa sax laakiin waxaa fiican inaad iska ilaalido maxaa yeele shicaarkaas waxa weeyaan waa shicaaran fiicnayn sababtoo ah sababtaas saxaabadii kale iyo asaga u kala duwaydu macnahaasaan sax ahayn inaad kala duwdo marka waa laga fiican yahay waa inaad iska daydo ina aladiina dadka yuduuna allaha allaah dhibaya wa rasuulahu rasuulkiisa dhibaya lacanahumullah ilaahay waa lacnaday ilaahay baa lacnaday fi dunyaa adduunyada dhexdeedu alla ku lacnaday waalaakhirati aakhira dhexdeedana allah ku lacnaday wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabkaasoo muhiinan ihanaystoo sharafta ka qaada waaladiina dadka yu'duuna dhibaa almu'miniina ragga mu'miniinta ah waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah bikayri maktasabuu waxay shaqaysteen waxaan ahayna ku dhibaa faqad ixtamaluu way xambaarteenoo dushay saarteen buhtaanan been abuur iyo wa isman dembi dembigaasoo mubiinan cad allah subxaanahu wa tacaalaa labadan aayadoodna wuxuu ugu goodinaa dadka alla dhiba rasuulka dhiba mu'miniinta dhiba dadkaasu ilaahay ugu goodinaa subxaanahu wa tacaala labadan aayadoodna marka allaah dhibiddiisu maxay tahay allaah dhibiddiisu maxay tahay taasaa la hormariyey iyo rasuulka dhibiddiisa ina aladiina dadka yu'duuna allaah allaah dhiba wa rasuulahu rasuulkiisa dadka dhiba lacanahumullah ilaahay baa lacnadoo naxariista ka fogeeyey fi dunya waalaakhira adduunkana naxariista allay ka fog yihiin aakhirana waa ka fog yihiin wa acadda lahum ilah wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabkaasoo muhiinan ihaanaysta qaala qaala alimaam albaqawi raximah اllah fii macali bni tanziil alimaam albaqawi wuxuu yidhi macali bni tansiilka qaala ibnu cabaas cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi hum alyahuud wanasaara dadka allaah dhiba rasuulka dhiba dadkaasu waa yahuudda waa nasaarada waa mushrikiinta oo say u dhibaan ayagaa ugu horeeya dadka alla iyo rasuul dhibeen wuxuu yidhi yahuuddu waxay yidhaahdeen cusayr bnullah cusayr waa ina ilaah fiiri allah wax dhalay wey macnaheedu waa ina ilaah naclad ha ku dhacdo yahuudda sidaasay u dhibeen allah waxay yidhaahdeen yadullaahi maqluula alla waa faqiir waxaan rabaa alla waa bakiil ay yidhahdeen yadullaahi maqluula gacanta alle waa mid la xihay macnaha waa bakiil saasay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ina allaha faqiir alla waa faqiir ay yidhahdeen marka nacladu ha ku dhacdee yahuuddu sidaas way siday allah u dhibeen nasaarada nacladu ha ku dhacdo iyagana masiixiyiinta masiixiyiintu waxay yidhaahdeen almasiix ibnullah nimanka krishtanka ee masiixiyiinta isku magacaaba waxa weeye waxay idhaahdeen almasiix ibnullah nabi ciise waa ina ilaah nimankaas wey nimanka alla dhibay waa nimanka noocaasa waxay yidhaahdeen aaliu alaaa nabi ciise saddex ilaahu mid ka mida yahay mushrikiinta naclad waa ku dhacday ayaga wey waxaa dhiba allah oo waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdhihii alla dhalay walasnaamu shurakaa'uhu sanamyaalkuna ilaahay cibaado la leeyihin marka kuwaasna iyagana waa kuwa alla dhibay ka mid yihiin waxaa ka mid sidaasna axaadiista haabitka ayaa caddaynaya xadiiska bukhaari uu ka mid yahay qofka allah subxaanahu wa tacaala welad u nisbeeya inuu alla dhibay xadiis saxiixay ku sugnaane idan marka cid kastoo ilaahay u nisbayda welad inay alla dhibtay oo aayadda waxay soo gelaya ugu horreyday sida hadda qolooyinkaas aan sheegnay ee yahuudda nasaarada mushrikiinta inay ugu horreeyaan xadiisu qudsiga caddayna ee imaam bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey wuxuu leeyahay xadiidkaas allah subxaana wa tacala waa xadiisulqudsi shatamanii cabdi addoonkaygu waa cay addoonkaygii waa cay yaquulu ittakhada allaahu walada allah caruur samaystu iley saasaa igu cay markaasu alla yidhi wa ana alaxad alsamad anuguna mid aan ahay sayidka loo qastoo baahida loo sheegtaan ahay lam alid wax ma dhalin walam uulad laymana dhalin walam yakun lii kufuwan axad qofna iima dhikanno iima ekaanig imana shabuo marka xadiidkaas wuxuu caddaynaa macnahaas cabdullaahi ibn cabaas ku fasiray inuu aayadda macnaheedu yahay xaqan oon shaki lahayn oy koow ka yihiin kuwa alla dhiba waxa weeye kuwaas la soo tilmaamay iyo ciddii waxaasoo kale ku hadasha waxaa ka mid ah dadka soo gelaya aayaddan ee naclaqabayaalka ah dadka wakhtiga caaya dadka wakhtiga caaya oo zamanka caaya ayaa ka mid a taasna xadiidka bukhaari ayaa caddaynaa nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam ilaaha wuxuu yidhi xadiisulqudsi yu'diinii ibnu aadam ina aadana idhiba banu aadan anuu idhiba yasubu dahra wa ana dahru biyadi lamru uqallibu leyla wanahaar waxa weeyaan wakhtigiyuu caya gaalada waxaa lagu yiqiin marka dhibaata ku dhacdo wakhtigay u tiiri jireen wakhtigay u tiiri jireen sida dad badanoo soomaaliya yihiin abaaraa dhece markaasay leeyiin dayrta xun arbacadiiyaa ku fadhiisatay leeyiin dadkan arbacadii sano arbacaad aa ku fadhiisatay oo bala baabi'iday dayr xumaagiyay leeyiin marka inaad wakhtigii xumaanta loo nisbeeyaa waa dhaqankii gaalada duhriyiinta la yidhaahdo waana dhaqan aad u khatar ah waana ilaahay qof inuu dhibo isku waxa weeyaan isku tilmaamay weeye marka sidaas weeye kuwaasaa soo gelaya kuwa aayaddan loogu goodiyey waxaa soo gelaya oo lagu fasiray dadka wax sawira dadka footooyinka leh footooyinka dad kale dadka wax sawira dadka moobaylada dadka ku sawira dadka dadka sawira kuwaas weeye kuwa naclaqabayaalkaa naclaqabayaalka dadka waa dadkaas waa dadka wax sawira moobaylada ku sawira footooyinka u furtay ku shaqaysanaa aan ku shaqaysanay iskaga raaxaysanaa iska sawira macno la'aan waa kuwa dadka naclaqabayaalkaa adilada tusayda xadiidka bukhaari ee muslima ka mid ah allah subxaana wa tacala wuxuu xadiisulqudsi asna waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqi allah wuxuu yidhi subxaana yaa ka gardarro badan qof dhaqaaqay oo yidhi waxbaan abuuraa sida allo kale ilaa adiga markaad wax sawiraydo waxaa leedaha qofkaan alla abuuray muuqaalkiisoo kale ana soo saara saas wey warkaagu marka yaa ka dulmi badan falyakluquu darra bal dhuuricaasa ha abuureena ilaah yidhi aw liyakhluquu xabba ama mir ha abuureen shaciir ah ha abuureen marka kuwaasaa ka mid a dadka malcuuniinta ah kuwaas ayaa ka mid a oon dhib iyagoo waxay hayaan la erag uu mobaylka qaadku iskaga sawira dadka fiiri soo ma jeedid marka waa dadka nuucaasa dadka malcuuniinta nacalaqabayaalka ah waxaa ka mid a dadka awliyada ilaahay dhiba dadka oo soo gelaya kuwa alla la dagaalami dagaalamayo ee ilaahay dhiba oo xadiisulqudsigii bukhaari uu wariyey nabiga wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qaala allahu tacaala allaa yidhi man caadaa lii weliyan qofka aniga weli aan leeyahay la collaytama faqad aadantuu bilxarbi anigana dagaalaad u cilaanshay dagaal aan u cilaanshay sidaasuu allah yidhi subxaana wa tacaala marka dhammaan waxaa soo gelaya dadka alla dhibaa waxa weeyaan dadka awaamirta ilaahay ku tunta oo wixii alla amray iyagoo og ku tumanayo oon samaynayn wixii allah ka reebay oo macaasidahaana waxa weeyaan samaynaya oo sidaas iska daa'imaya dadka nuucaasa weeye kuwa allah iyo rasuulba dhibay dadka rasuulka dhibay cabdullahi bin cabaas waxaa ka mid uu yidhi dadkii dhaawacay oo hadda intuu noolaaba waxyeelay waxaa ka mid a dadka rasuulka caaya ama shaacir yidhaah ama sixoole yidhaah ama majnuun yidhaah waxaa ka mid a qof kasta oo nabiga waxa weeyaan ku nisbeeya wax aan u manaasib ahayn shareecadiisa kuwa la dagaalamaya ayaa ka mid ah dad qof kasta oo nabiga wax ka sheega ayaa koow ka ah oo soo gelaya kuwaasaa soo gelaya marka waxaa soo gelaya qof kasta oo waxa weye nabiga u nisbeeya waxaan manaasib u ahayn marka aayaddaas hore intaas yartaa ayaan uga gudbanan aan uga gudbayna waxaa le macnaheedu laakiin aad uu weyn yahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waaladiina dadka yu'duuna dhiba almu'miniina ragga mu'miniinta ah waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah bikayri maktasabuu wixii ay shaqaysteen waxaan ahayna ku dhiba faqad ixtamaluu dadkaasu waxay xambaarsadeenoo dusha saarteen buhtaanan been abuur iyo wa ifman dembi dembigaasoo mubiinan cad oo cad aayaddanna xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi maxaa loola jeedaa dadka ragga mu'miniintaa dhiba iyo gabdhaha mu'minaadka ah wuxuu yidhi yunsibuuna ilayhim maa hum buraa'aau minhu lam yacmaluuhu walam yafcaluuhu waa dadka ku u nisbeeya dadka mu'miniinta ah oo ku tilmaama wax ay berii ka yihiin u fiirso bal inaad ka mid tahay in kale adugu bal inaad ka mid tahay in kale ka fiirso qof muumin ah qofkii ku tilmaama wax uu berii ka yahay oo uusan samayn qofkaas weeye qofka mu'miniinta dhibay ilaahayna uu leeyahay waxay dusha saarteen waxa weeyaan wax weyn oo been abuur been abuur iyo dembi cad ayay dusha saarteen dadka waa la leeyay waa dadka qof kasta oo qof muumin ah kun u nisbeeya ku sheega ku tilmaama wax uusan samayn oo uu beri ka yahay beri uu ka yahay faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiina wuxuu yidhi wahaadaa huwa albuht lbayn kaasaa la ydhahdaa been abuur cad an yuxkaa waa in laga xikaayoobo oo yunqala ama laga soo guuriyo can ilmu'miniina ragga mu'miniinta ah waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa maa lam yafcaluhu waxaysan samayn saasaa la yidhaahdaa ayadan dadkay ka hadlayda kow kuwaasaa ka ah calaa sabiili alcaybi watanaqusi lahum maxaa loogu sheegaa oo loogu been abuuranaa waa saas hebel hebel waa saas hebel saasuu yidhaahdaa hebel saasuu caqiidaysan yahay kuwa ugu liita oo ugu sharta badan waa kuwa khilaafku ka dhexeeya ama khilaaf siyaasiha ka dhexeeya ama khilaaf diiniha ka dhexeeya markaasa inta alla kacabsiga xagga la dhigto a mid walbaa wuxuu u tafaxaydanaa midkan kale siduu daaqadda uga saari lahay waxaad moodaa in la yidhi aakhiro waa laydinka damaanad qaada aakhira ma jirtee iska dhici ninkaan saasaad moodaa markaasuu been abuur qof walbaaba intuun isdhihi karo qofkan saaxada waa uga saari kartaa ama dhiiggiisaad ku xalaasho kartaa ama cirdigiisaad ku xalaasho kartaa ama taageerayaalaad uga goy kartaa intaasuu shaqo ka dhigana biduuni waxa weyn khawf walaa khajar marna waxaad moodaa inaysan qalbigiisa ku soo dhacayn ilaah marka lagu horgeeyo adoo qaawanoo cagacad maxaad kelmadahan uga jawaabi doontaa inaysan qalbigiisa ku jirin aad moodaa soo ma jeedid been abuurkaasuu saaraa wax alla wixii uunu culays saari karo waana xaaraan cid kastood ka hadlaydo inaad wax dheeraada ugu darto waidaa qultum facdiluu fiida allah amarkiisa waidaa qultum markaad hadlaydaan facdiluu gaalaad ka hadlayda xaaraan wey wuxuusan ahay inaad ka sheegta waa intii uu ahaa inaad ka sheegta walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu maxay ka hadlaydaa aayaddaas ma muslimay ka hadlaysa ad u malaysaa gaalay ka hadlayda gaaladii u diiday nebi maxamed xaramkay ka hadlay kuwaasaa laleeyahay cadliga ha ka teginin ka war kuwaasaa laleeyahay cadliga ha uga teginin walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin ya ansaduukum yaysan idinku xambaarin qolo carada aad u caraysan tihiin oo maxaad ugu caraysan tihiin inay idin daydeen baydkii alle an ta'taduu inaad xadgudubtaan ya idinku xambaarin gaaladii idin diiday xaramka ee mushrikiinta ah ha ku xadgudbina markaad ka hadlaydaan markaad la macaamilaydaan marnaba xadgudubay idinku xambaarin ka waran muslimiinta ya haddaad ka hadlayda gaal kama been sheegi kartid waxna kuma deli kartid xaqiiqada jirta inaad ka hadasho haddaad ka hadlayda mubtadic kama been sheegi karti inta uu yahay oo xaqiiqada aad ka sheegi karta hadday sharci noqoto in laga sheega oo dariiq sharciya ah haddaad ka hadlaydo faasiq kama been sheegi karti haddaad ka hadlaydo muumin taqi ah kama been sheegi karti marnaba beentu waa xaaraan inta ay tahay waa inaad ku gaabida xaqiiqada dhabtaa waa inaad ka hadashaa maaha waxaan anu wax ku kacsakana wax ku kacsana waxaas diin la-aan wey taas gaaladaaba awoode taas midaa muumin sameeya hayta dhaqankaada waxaa lagaa rabaa walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin waxa weyn qoom carada aad u caraysantihiin ku xabaan an tactaduu oo maxaad ugu caraysan walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin an saduuku can almasjid alxaraam an tactaduu fiiri walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdiluu icdiluu fiiri qolo carada aad u caraysantihiin yo idinku xambaaran inay cadliga ka tagtaan cadli sameeya huwa aqrab litaqwa ayadaa alla kacabsiga u dhow mar kasta inaad allah uga cabsato wey qowlka aad ku hadlayso laakiin been waxa weeyaan inaad xataa ay dhacdo ilaahay awliyadiisa waxa weeyaan kuwa khawaasta muslimiinta ah ee ilaahay ugu dhow inaad adugu kidbi iyo been iyo iftiraa iyo wax alla waxaad suuqa uga saari karta ka shaqaydo waxa weeyaan waxaad xaqiiqad u tahay inaadan asaga wax u dhibi karin laakiin adugu aad balaayo xambaarsaydo taas way xaqiiqadu sidaas way xaqiiqada marka kowna waxaa soo gelaya oo dadka mu'miniinta dhiba waa gaalada iyagaa ugu horreey la iyagaan xisaabtan aakiro lahayn se xaafidku wuxuu yidhi wa min akari man yadkhulu fi lwaciid fii hada lwaciidi alkafaratu billahi wa rasuulih iyagaa ugu horreeya xayla iyagu waxa weeyaan wax is-ilaaliya ma aha yaa kaleeto ku xiga uma raafida raafidada ku xigta nimankan shiicada ka mid a raafidada ah kuwaasa ku xiga aladiina yantaqisuuna asaxaaba wa yaciibuunahum bimaa qad bara'ahum allaahu minhu wax ilaahay ka beri yeelay ay saxaabada ku caayayaan oy ku nuqsaaminayaan waxay ku tilmaamayaan wixii alla ku tilmaamay waxaan ahayn alla wuxuu ku tilmaamay inuu raalli ka noqday ansaar iyo muhaajiriin iyaguna waxay ku tilmaamayaan inay gaala yihiin fiir abubakar ay lacnadayaan oo alle ugu dhowaanayaan lacnadiisa cumar ay lacnadayaan kuwaasa ugu horeeya kuwa aayadda soo gelaya kuwaasa ugu horeeya dadka aayadda soo gelaya waxa weeyaan marka kuwa nuucaasa oo raafidadaa qaar ka midana gaalnimadooda xataa adnaa shaki kuma jiro bal ahlucilmiga ijmaacay ku soo naqliyeen oo yaa ka mid ah qofka hal qofoo horta saxaabiya caaya qof hal qofoo saxaabiya qofka caaya waa mubtadic mubtadic faasiqa biijmaaci lmuslimiin mulla cali alqaariya soo rara mubtadic wey biijmac muslimiin hal saxaabi qofka caayo maxaa soo haray kuwa yidhaahda saxaabada dhan way gaaloobeen bacda nebiy ama in yaroo hebel iyo hebel ma inta kale waa gaaloobeen ayagana meel looga leexda ma jirto inay gaala yihiin wax shakiyana mag dadka yidhaahda saxaabada nad waa gaaloobeen maxaa yeele macnaheedu ma taqaan ibdaalu shariica loola jeedaa shareecada maanta aan haysano dhammaan waa baadila ka dhalanay sababtoo ah annaga nabiga miyaan aragna taabiciyaalku miyay nabiga arkeen ma arkeen yaa shariicada ka soo qaaday nabigii saxaabada idan markay nimankan raafidada ay saxaabada gaalaysiinayaan waxa loo dig iyo damleeya waa in diinta islaamka o dhan meesha laga saaro sababto ah miyaa lagu kalsoonaa karaa diin dadka soo raray ay gaala yihiin miyaa lagu kalsoonaa karaa markay yidhaahdaan waa gaalo ee lagu qanco waxa ku xiga waxay tahay qur-aankii nabiga lagu soo dejiye waa maqan yahy waana yidhahdan saas u yidhahdan waa maqan yahay qur-anka nabiga lagu soo dejiye ayagaasna kafaran wey siduu yidhi waxa weya alimaam diin abulcabaas sarim masluub kafara weeye qur-aankiya wax ka maqan yihin dad kale qur-aankii nabiga loo soo dhiibay kuwale caliya waxa weye ilaaha waa kafara aan shaki yar lahayn caliya ilaaha kuwa la haya waxa weeyaan cali ilaah maaha laakiin waa rasuul oo waxaa waxyiga la qaldamay malakul jibriil cali u geeyaa la yidhi markaasuu nebi maxamed la aaday waa kafara qofka ku shakiyana waa gaal kale qofka ku shakiya maxaa nabi nabi ma ahayn wey macnaheedu ee caliya nabi marka kuwaasuna waa kafaro kale kuwa saxaabada gobolka mida caaya caydaas ay ku caayayaan aan cadaaladooda dhaawacayn waxaan cadaaladooda dhaawacayn ku caayeen cadaalada saxaabada waxaan dhaawacayn diintooda wax ka sheegi maayaan fulayaal ahaayeen ilay fulinimadu mise waa arrin dabiici mogta qofkaas waa faasiq laakiin gaal la dhihi markaas waa faasiq waana in la ciqaabo ciqaab adag oo qofka sulda haysta awood haysta maahan adiga shaksiga inaad garaacdo qofka sulda haysta ee awood maamul leh waxa wey waa inuu qofkaas ciqaabo laakiin gaal weyn lama dhahay maadaama uusan diintoodii wax ka sheegayn wuxuu leey fulayaale ahaayeen ule waa marka faasiq mubtadica wey waa in la ciqaabo calaa kulli xaal kuwaasa ugu horeeya kuwa soo gelaya qof kasta oo marka waxaa soo gelaya oo dhibaato u geysta qof mu'min ah oo ku eedeeya wax uu beri ka yihi wax uu beri ka yihi waxaa soo gelaya siduu nabigu sheegay sal allahu calayh wasalam dadka masaajidka soo gelaya afkoodu uray basalu soo cunay ciirin oon bislayn hadday bisisha dama urto markaasu waa dhibaya malaa'igtuu dhibaa mu'miniintuu dhibaa waa basashoodow iyo toonta ka warankan sigaarka soo cabay ee sagaalaadii aan lala tuka waayey alxamdulilah ilaahay baa hadda nooga raaxeeyey ilaaha ku mahadsan ma garatay wakhtiyaal badanaan salaada tukan wey jiro salaada subax ta xalay ku casheeyey oo la sexday uu salaada subax safka soo gela wallaahi markaasuu kugu xigsanaa ka war markaad isla rukuucdaan waa kugu neefsanaa waa inaad markaa mararka gabal waxay danta kugu xambaareen markuu rukuuca inaad iska taagnaato maxaa yeelay dalaayadan lama ag joogka wadnaha ku go'ay wadnaha ku go'ay waana xaaraan waxa weyn dadka nuucaasa inay masaajid ilaahay soo galaan ilaahay uga cabsadeen dadka sigaar ka cuna dadka jaad ka cuna guryahooda ku tukadeen haddaysan iska dayin xaaraanta dadka malaa'igta ku dhibtoonayda mu'miniintoo dhamaa ku dhibtoonaya dadkaas waxay dusha saaranaya dembi weyn war qof sigaar cabow ilaahay uga cabsa ha soo gelin bayd ilaahay ha soo gelin toobadkeena ka har haddaadan yeelayn lala dembi ha isku xambaarsan hadda sigaaraad cabtaa waa dembowda haddaad masjidka soo gashana waa dembi labaad dhammaan inta mu'min kugu dhibtoonayda waa dembi labaad marka dadka nuucaasa ilaahay inuga cabsadaan weeye oo ay ka daayeen ay ka daayeen ilaa wuxuu idhi subxaana faqad ixtamaluu dadkaas waxay xambaarsadeen buhtaanan been abuur iyo wa iman mubiina marka been abuurka waxa weeyaan waa qofku wuxuusan ahayn oo laga sheego nabigaana sidaas u caddeeyey sala allahu caleyh wasalam taasna waxaa kutusay xadiiska abu hurayra ee tirmidi iyo qaybkiisba ay soo saareen waxa weeyaan rasuulkaa la weydiiye o layidhi mal kiiba iibada xanta maxay tahay xan ilaaha xarimay waa maxay xan nabiga markaasuu yidhi sal allahu calay wasalam dikruka akhaaka bimaa yakra xan waxaa la yidhaahdaa inaad qof walaalkaa ka sheegto wax uu dhibsanayo saasaa xan la yidhahda sida xaaraanta waa sidaas qof walaalkaa oo muslim ah macnaha walaalka muslimnimadiya loola jeedaa wax uu dhibsanaya inaad ka sheegto markaas ayaa rasuulka la weydiiyo waxaa la yidhi afa ra'ayta in kaana fii akhii ma aquulu ka waran walaalkay waxa aan ka sheegaya hadduu ku sugan yihi oona ka been sheegay nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu faqad iqtabta waa xamatay xan saasaa baa laydhaha waxa ku sugan markaad ka sheegtaaba xanad fiiri waa wax ku sugan markaasaa xanti xaaraan tahayd ah wa in lam yakun fiihi maa taquulu faqad bahadta waxaad ka sheegayda haddaysan ku suganna been abuura la yhahda kasii daran been abuura la yidhahda marka labaduba waa xaaraan taasaana sii daran been abuurka ah yaa ayuha nabiyu nabigaanow qul waxaad ku tidhaa liaswaajika sawjooyinkaaga wa banaatika gabdhaha aad dhashay wa nisaa'i almu'miniina iyo dumarka mu'miniinta ah dhan wa nisaa'i almu'miniina iyo dumarka mu'miniinta ah yudniina ha ku raariciyeen calayhinna korkooda min jalaabiibihinna jalbaabyaalkooda daalika raaricintaas ee adnaa u dhowaansha badan an yucrafna in la garto falaa yu'dayna oo aan la dhibin wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan lain lam yantahi lmunaafiquuna uurka gaalladu haddaysan ka joogin iyo waladiina dadka fii quluubihim qalbiyaalkooda maradun cudurku uu ahaaday iyo walmurjifuuna dadka cabsi gelinaa filmadiinati magaalada madiina lanuqriyannaka waan kugu diraynaa nabi muxamedow bihim munaafiqiintaasaan kugu diraynaa uma laa yujaawiruunaka kadibna kula darsi maayaan fiiha madiina dhexdeeda kula darsi maayaan ilaa qaliilan in yar maahane malcuuniina xaale ay yihiin kuwa la lacnaday oo naxariista ilaahay laga fogeeyey ayaysan kula darsayn aynamaa huqifuu mel alla meeshii laga helo ukhiduu ha la qabto wa qutiluu ha la dilo taqtiilan dilitaan sunnatallah sanna allaahu daalika arrintaas allaa jideeyey sunnatallaahi ilaahay jidayntiisa filadiina kuwii dhexdoodu ku jideeyey khalaw tageen min qablu hadda ka hor walan tajida u heli maydid lisunnatillaahi ilaahay sunnadiisa tabdiilan bedelitaan allah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu la hadlayaa nebigiisa salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuuna yidhi waxaad amartaa sawjaadkaaga gabdhaha aad dhashay gaar ahaan guud ahaanna gabdhaha mu'minaadka dhammaantood waxaad amartaa inay korkooda ku raariciyaan jalabiibta jalbaabka waxaa la yidhaahdaa gabadha markay dirac qaadato ama saako midaad rabto dhehe marada saas loo gashadaa dir carabiga lagu yidhaahdaaye markay saakadii gashato hagoogtii qimaarkiina ay xidhato marada ka korrayday kor ka saartaa la yidhahdaa maradaasaa la yidhahdaa maradaas korkooda ha ku raariciyeen sidaas dheh sidaas dheh saasaa ilaahay subxaana wa tacaala ku yidhi maradaasa marka gabarh kasta oo mu'minad ah oo ilaahay rumayday waajib ku ah gabadhii markay saakadii gashato qimaarkiina xidhatoy madaxii daboolato waxaa waajib ku ah inay mara kaloo ka korrayda inta madaxa soo saarto ay hoos u soo daydo oo maradaas maradaas siday rabtaa u tolnaato nuuc gooniyaho loo talaa ma jiro nuuc gooniya oo sharcigu leeyahay nuucaasa loo tolo ma jiro keliya waxaa la rabaa shuruuddii sharciga ahayd inay leedahay maradu shuruuddaas waxaa ugu horreeya waxay tahay gabadha jirkeeda o dhan maradu inay qarido ilaa cagteeda cad hataa waa inay qarido waa waajib shardiga labaadna waxaa shardi ah inaysan jirka ku dheganaan maradu maradi hadday waxa weeyaan jirkii ku dhegan tahay waxa weeyaan xijaab ma aha sababtoo ah jirku waa wixii la qarinayay maradii xataa hadday adag tahay maalan oo ay tahay jeemis oo kaleeto oo waxa weeyaan ay gabadhii marka maro adagoo iska qaadato laakiin ku dhegan oo xibnihii gabadha xibin xibin ay u muuqanaydo hadday wixii la asturaayey waa muuqdaan waa xaaraan marka waxaa kaloo shardiga marada inaysan khafiif ahayn oo qofka marada ka shishay uusan ka afi karin gabadha jirkeedii marka waxaa shardiya gabadhii inaysan waxa weeyaan maradu mara rag aysan qaabka rag u xirtaan u xiran haddii shuruuddii la helo marka khalaas qaabkay raba ha u tolato waxaa shardi ahaan in jirkao dhan inay qarido haddii jirkii qayb ka miduhu muuqdo gabadhii ma asturna hataa cagaheeda hadday muuqdaan waa inay cagaheeda qarsata gabadhi jirkii oo dhan ay qarsato waxaa la rabaa maradii inaysan ahayn mara jilicsan de hadday jilicsantaho indhihii ay ka shay ka arkayaan waa eberwe maradaas ma ahan jalbaab ilaahayna ma amrintaas ilaa ujeeddadu waxay gabadha jirkeeda in la asturo tanuna ma asturayda quruxay usii siyaadina waa xaaraan marka waxaa shardiga inay adag tahay waxaa shardiya ha adkaatay inaysan jirka ku dheganayn hadday jirka ku dhegan tahay xadiis saabid ay leedahay xaaraan wey mana xijaabna maa marka kuwa ugu sii liita waxa weyn laba qolaba way ka suurtowdaa qolooyinka goonooyinka talyaaniga qaar ama goonooyinka waxaan ula jeedaa gaalada macnaha haddee ma ogtahay gabar talyaaniga iyo gabar mu'minadu isku goonno maahane soo ma ogid isku goonno ma ahan ilaa isku diin ma ahane marka gabar walbaana diinkeeday wax u tolataa soo ma ahan marka waxa weyn gabadhi maradii waa maro adag waaba jeemis oo kaleba goonnadii laakiin jirkiiya ku dheganta soo ma jeedin xaaraan wey marka taas xijaab ma aha xijaab ma aha waxaa la rabaa jirka inay maradu ka fuqso oo jirka ka duuqsanta jirkiina aan laga arkayn mara gooniyo nuuc kaleeta ma khalaas soo ma jeedin waxaa haddee haddayba gaarto inay surwaal isku jiido dee taas marka haddee halaaga halaag maba dhimana taas soo ma jeedin sababtoo ah laba markaas balaayaba waa jirtaa laba balaayaba markaas waa jirtaa marka koraad suweer hadda jirkuba ku dhegan soomaa jirkuba ku dhegan tan labaadna waa tashabuh birijaal hadda nabigu waa lacnaday taas lacana rasuululaahi sala allahu calayh wasalam almar'ata talbasu libsata rajul nebi moxamed sala allahu alay waslm wuxuu lacnaday oo yidhi nacaladu ha ku dhacdo gabadha dharka u xidhata sida raggu u xidhtaan nacaladu ha ku dhacdo gabadhaas gabadha dharka u xidhata sida ay u xirtaan raggu ninka dharka u xirtaa sida dumarkana naclad waa ku dhacdo ilaahay baa ku mahadsan waddankan waqti ayay gabdhaha surwaal kale waxay ahaayeen gabdhaha agarkoodaba amase ay ugu badnaayeen soo ma jeedin maraa ilaahay suuriye oon gabar surwaalle soomaaliya qof ka keeni kara jirin soo maa laakiin hadda dibay uga soo noolaatay muqdisho soomaa oo ayagoo surwaal leh wa khaasatan kuwa ciidankaa ayagoo surwaal halaatay soo maa marka waa naclaqabayaal gabdhahaas gabdhahaas waa gabdha naclaqabayaala waxaana way waana halaag waana arrin khatar ah waana qof kasta oo ilaahay rumaysan wax uu ka qiiroodo waa arrin halaaga marka arrintaas waa in qof kastao muumina ka digtoonaado qaar oo waxa weeyaan ayagu diin la dagaalan ay ka tahay laakiin aysan faham diineed ka ahayn a waxay yidhaahdeen maadaama gabadha la yidhi yaysan sida ragga dharka u qaadan jalbaabka gabdhuhu marada ay ka toshaan ragguna saraawiil ay ka toshaan so isku mara ma ahan kuwaas nabi maxamed aa naga daweeyey sala allahu calay wasalam cudurkooda sababto a nabigu wuxuu yidhi nacaladu ha ku dhacdo dadka isku qaab u xirta marada fiiri marada dunteeda lama kala laha lacana rasullahi sala allahu alay waslam arajul yalbasu libsa libsa waa maxay masdarulhay-a la yidhahdaa qaabka nuuca ay u xirato gabadha ninka u xirta nacladu ha ku dhacdo gabadha u xirata nuuca ragga u xirtana nacladu ha ku dhacdo hadday qamiis ka wada dhigtaan waa nacla soo ma jeedin ninku hadduu siday jalbaabkii u toosho waa naclaqaba soo ma gabadhuna sidaa surwaalkeeda u tolata waa nacalaqaba laakiin qof walba gooni hadduu u tolsho shaqa iskuma laha markaas marada dunteeda lama kala laha marka dunta marada lama kala laha idan marka waxa nacaladu ay kula dhacaydaa waa inay isku ekaadaan haddii nin ka soo tosho sarwaal gabarna ay jalbaab ka tolato ma isku egyihin haddii waxa laga hadlaya isku ekaanshayaheed oo la diiday idan marka waxa weeyaan hadalkaasu maxal male maxal male kaas un cadaawad diineed kaliya waayo marka calaa kulli xaal insha allahu xijaabka faahfaahintiisa waxa weya suuratu nuuru noogu imaan doonta markaasaana insha allah wax ka sheegi doonaa laakiin intaanu baraarujinay naga aheed yaa ayuha nebiyu nabigaanow qul waxaad ku tidhaa liaswaajika sawjooyinkaaga wa banaatika gabdhaha aad dhashay wa nisaa'i lmu'miniina iyo gabdhaha mu'miniintoo dhan taas maxay kutusayda fiiri nabiga si gooniye eheladiisa loo amray si guudna mu'miniinta marka nin kasta waxaa waajib ku ah si gaar ah inuu gurigiisa u fiiriyo oo xijaabka iyo jalbaabka gabadhiisa xaaskiisa walaashiisa uu si gooniye u fiiriyo guud ahaanna muminiin gabdhaha mu'minaadkaana u amro marka laba mas-uuliyadaa ku saaran waa inaad dareentaa yudniina waa khabarun bimacna alamar waxa weeyaan kaba waxa weeyaan khabariyatun lafdan dalabiyatun macna xagga lafdiga waa khabar waa jumla khabariya waxa weyaan xagga macnahana waa amar yudniina ha ku raariciyeen calayhina korkooda min jalaabiibihina jalbaabyaalkooda ha ku raariciyeen daalika halkaa lagu ishaaraa ayil idnaa raaricinta raaricintaas ee adnaa u dhowaansha badan an yucrafna gabdhahaas in la garto annahunna xaraa'ir cafiifaad inay yihiin gabdha xor ah oo dhowrsan sidaas ayaa u dhowaansho badan sidaas ayaa u dhowaansho badan in gabadhu jirhkeeda marada ku raaricido oo jirhkoo dhan ku qaridana waa sidii saxaabadu ay u fahmeen oo cabdulaahi ibnu cabbaas radia allahu tacaala canh sidaas ayaa looga wariyey oo wuxuu yidhi gabdhaha mu'minaadka waxa alla amray waxay tahay gabadhu markay gurigeeda ka baxaydo oo ay baahi u baxaydo ma iska bixi karta gabadhu horaan usoo ogaana aayad qur-aan kusoo ogaana waqarna fii buyuutikunna inay gabadhu inay an yuqadina wujuuhahunna xataa wejiyaalkooda inay daboolaan oo ay ka daboolaan min fawqi ru'uusihinna madaxa ka kor biljalaabiibi jalbaabyaalna ay ku daboolaan jalbaabyaalna ay ku daboolaan marka waa nuucaas nuuca laga doonaya gabdhaha mu'minaadka ah daalika abnaa an yucrafna maxaa loola jeedaa falaa yudayna xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi idaa facalna daalika gabdhuhu hadday sidaas alla amray sameeyaan oo ay jalbaabka madaxa ka kor ka soo daayaan oo ay sidaas iskugu daboolaan curifna waxaa la garanaa annahunna xaraa'ir gabdha xora inay yihiin laysa biimaa'in walaa cawaahir inaysan addoomma ahayn zaanigaadna ahayna lagu garana idan jalbaabku muxuu calaamad u yahay gabadhaanu inay tahay gabar dhowrsan oo cafiifad ah oo aan zaanigaad ahayn ayuu calaamad u yahay ilaa annaga daahirkaasana laku addoonsaday soo maaha sidaas weeye laakiin hadday qaawan tahay qayr ma leh waa zaanigaad aduu iskama dhigi karta lafdigaas wax fudud maaha laakiin qayr ma leh calaamad fiicanuna kama muuqato saasaad leeda adiga qayr ma leh calaamad diineedna kama muuqato macsi iyo dembiyaa ka muuqda inay gabadh ilaahay caasaytaa ka muuqata laakiin waa zaanigad ha isku dhihin gabadha aadaan adigu zina ku ogeyn haddaysan xataa ijaab wadan taas waxa weeyaan dembi adiga kaa raacin aayad qur-aana ka digayde laakiin waxay tahay macnaheeda gabadh ilaahay caasida inay tahay gabadh ilaahay caasida inay tahay weeye cid kasta oo wilaaye haysata ama mas-uuliyadna waajibay ku tahay inay gabdhaha amraan xijaabka sharciga ah qaawnaantan ay la dagaalamaan maxaa yaele waa munkar qawnaantu xijaabkuna waa macruuf marka alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkarna min asbaabi tamkiinay ka mid tahay asbaabaha keenaya dadka fulinaya in ilaahay waddanka gacanta u geliyo ayay ka mid tahay marka cid kastee mas-uuliyad haysata sidaasu waajibay ku tahay an yucrafna in la garto gabdhahaas gabdha xor ah ee dhowrsan inay yihiin sidaasaa u dhow oo falaa yu'dayna aan la dhibin aan la dhibin maxaa loola jeedaa waxaa jiri jiray waqtigii madiina dad faasiqiinhu madiine jooga gabdhaha marka habeenkii markay baxaan habeenkii marmar danahooda u bixi jireen marka gabdhaha ayay dariiqa u istaagayaan dariiqa ayay u istaagayaan haddii ay arkaan gabadha inay jalbaab wadato waa ka leexanayaan ku dhici mayaan fiiri waa ka leexanayaan hadday arkaan inaysan jalbaab wadanna waa ku boodaaya ma og tahay maradaan waa dhowrsanaan fiiri xaafid kasiir qisada waa ku dhigaa soo ma jeedin hadda fiiri halkaas gabar jalbaab sharciya wadataa hadday marto mooryaanku gacantiisa la aadima waa jarcina lama aadaayo afka inuu ka cayo waa dhacda balaayo u yidhahdo laakiin ma dhici aydo inuu gacantiisa la aado ya laakiin ha iga baqin hadday soo qaadato ayadu mid yaroo waxa weeyaan mid yaroo qaarka hore ay soo qaadato fiiri qaar yaroo hore markaasay lugihiyo waxa weyan ilaa shanshadii muuqataa ha iga baqin macnaha ha imoodin gabar wadaada ee gacmaha ila so-aad soo maa faasiqiinta loo gacan haatina sooma ya hayga baqin faasiqiintii ayaa gacanta loo haatina oo laleeya hayga baqin marka kaas hadday aadato horuu waxa weeyaan isagoo tafta ku dhiganaad arkayda marka waa nuucaas waxa weeyaan qur-aanku markuu soo degaayo saas ahayd waxa weeyaan gabdhaha jalbaab ay ku arkaan faasiqiintu waa ka carari jireen had deerna faasiqiinta saasay uga cararaan laakiin marka iyadu ka tagto khalaas adaa xijaabkii marka ka baxay waa malay biyihii ka baxay waxa weye cid walba cunaysa markaas cid walba ayaa cunayda marka waa arrin khatara marka falaa yudayna an yucrafna in la garto sidaasaa u dhow oo falaa yudayna aan la dhibin wa kaana allaahu allaah wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman oo naxariis badan falaa yudayna marka faasiqiintii ma dhibayaan ilaahay weynaayaa ilaalinaya gabdhaha doonaya in ilaahay ilaaliyo waa inay xijaabka qaataan jalbaabka qaataan waxa weeyaan qaar badan cabsi waxa weeyaan ayay u dhigaan laakiin cabsida horaan uga soo hadalnay cabsidu ma bannaydo gabadhu inay xijaab dhigto ma u bannaana cabsiyu ma bannaydo cudurdaarna ilaahay agtiisa kama noqoto marka ayadaa ilaahay kugu ilaalinayaae ilaahay weynaa si uu kuu xifdiyo waa inaad qaadato wallahu subxaanaه wa tacaala aclam w slى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed